adeega caafimaad oo lacag la-aan oo ay fulinayeen qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada mombasa ayaa waxaa lagu qabtay isbitaalka mombasa bris hosbital ee ku yaala xaafadda sambasaba dadkani inta badan ka faaideysanayay baaritaanadan iyo adeegan caafimaadka ee lacag la-aanta oo u badnaa soomaali ayaa qaar ka mid a waxa ay la hadleen warbaahinta haysta waxayna inoo muujiyeen dareenkooda ani maam cabdilaahi saqaale dhahaa saaki waxaan joogaa isbitaal ay soomaali leedahay oo hadda cusub oo si fiican ba igu soo dhoweey ani bambaasan deganahay wax dhib e male alxamdulilah saakaan imaaday haddana dantayd waa lii dhammay gurigaygaan ku noqonahay macasalaam waxa liiga baaray keliyaha hanuunay waa liiga baaray marka intaas ii darneed tiideed baaritaankaada waa liii sameeyey sidaan oo kale inay yeelaan soomaalida yani saan iskugu kaalmay waa aaday ugu jirtaa sidaan ninkii soomaali oo isbitaal ka shaqaynayo sidaan hamoogan arrintaan sameey adigana damadaafad ka heli adduunyo aakharaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la dhahaa maryan isbitaalka maasha allah maanta isbitaalkaan barisa imaanay annagoo dhan alxamdulilaah fariyaana loogu sameeyey alxamdulilaah daawo frii ah caafimaad frii ah dhaqaatiir maasha allah ah kanada ka imaadeen meel walbo maasha allah dhaqaatiirta aaday u fiican yihiin meel walba jakin abaana lagu sameeyey wax walba fariyaana lagu sameeyey ha dhaqaatiir oo soomaali ah la kulannay dhaqaatiir oo maaragtay naago ah la kulannay maasha allah jakin ab fiicanana lagu sameeyey wax walbaana loo qabtay alxamdulilaah adeegyada caafimaad ee noocani oo kale ah ayaa waxay codsadeen qaar ka mid a bulshada ku nool magaaladani mombasa inay joogto ay noqdaan si loo garab istaago dadka bukaanka aan awoodda u lahayn inay iska bixiyaan qarashaadka isbitaalada wito kwa madaktari tunaomba kwa saa hizi muzidi kutufanyizia hizi huduma mara kwa mara, kila baada ya miezi mitatu misita, tuwe tukija hapa kufanyiziwa hizi medical. Maanake ukiangalia changamoto tunazozipata sisi kwenye jamii ni, he, ni fedha na maisha yamepanda. Kwa hivyo hata mwenzako ukimwambia ende pale hospitali kufanyiziwa hizi mambo na mfuko wa uzazi, mtu akwambia sina hela, sina hivi, shida nyingi. Kwa hivyo tunawaomba wa, wa, madaktari katika kila jamii, inshallah mujitolee.
Gudoomiyaha ururka Soomaalida Mombasa maxamed ibraahim xuuri ayaa waxa uu ammaanay adeegan caafimaadka ee lacag la-aanta ee isbitaalkan uu bixinayey maanta waa maalin weyn weeye alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaanan ku kulinay halkan waxaan u yimid magaalada mombasa bartankeeda breeze hospital oo weligeed ba hadda ka hore governaha noo furay marka soomaali meelaa joogtaanba insha allahu tacaala aniga naftayda xataa waa isbaaray sokor baan iska baaray bareesha baan iska baaray muddo yeer aada u yar aanu qaatay alxamdulilahi rabbilcaalamiin alaab la yaab lena waa hayaan marka waxaanu ka cadsonaynaa chairmankiina haddaanu nahnay dadkeena meelaa jooga meelay kasta ay joogaan mombasa iyo dhawaashadeeda inay halkan imaadaan aasaasaha isbitaalkan docr cabdisalaan salaamullah ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta ista waxuu inooga warbixiyey adeegyadii baaritaanada caafimaadka ay halkan ay ka fuliyeen waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay dad fara badan maanta inay yimaadeen ilaa saaka ma wadnay ilaa saaka toddobadii bay bilowatay ilaa hadda waxaanu maraynaa kun iyo shan boqol oo qof baan maraynaa oo hadda beeshanti baa marayna oo hadda isbaaray oo yimid waxaan aada ugu sii faraxsannahay inay dhammaantood aada iyo aada habi ugu ahaayeen kadib markay la kulmeen takhaatiir kala duwan oo aan ugu talagalnay walaalaheenna mataqaanay inay mataqaanay ta arkaan infact waxaanu bixinaynay service fara badan oo specialized iyo general labadaba ah hawshiina weli waa socotaa tiro ka mid a bulshada ku nool magaalada mombaaso ayaa waxay ka faa'idaysteen adeegan caafimaad oo maanta uu sida lacalaanta u bixinayey isbitaalkani maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaalada mombasa